waxaan markaa sidaa hadda sheikhu uu sheegay waxa weeyaan eh, maanta waxaan bixinaynaa dadka dadka ka dhintay wixii hore mooyaane wax kalaan bixinaynaa haddii aan la yidhaahdo toddoba boqol oo doolar ayaan qofkii laga dhintay siinaynaa Eh, qofkii dhintay ayaan toddoba boqol maaragta in laga samirsiiyo dadkii ehelada ahaay ayaan ugu talagalnay Eh, marka waxaan rabnaa inaad intaasi aada iimaansataan Eh, muxuu ahay horena waxbaan usii bixbixinay oo dadku siyaabo kala duwan ayay wax usoo gaareen ila- ilaa sideed siyaaboodaan annaga wax u bixinaynay marka hawshaas ayaan hadda gelaynaa intiina joogta marka waxaan bilaabaynaa magacyada waxaan codsanaynaa in xoogaa la aamuso si dadka dambe ay u maqlaan Eh, dumarkuna horey ha usoo fariistaan oo weli kuraasaa halkaan ka dhimane halkaan kuraasaa ka dhiman marka hawshaas ayaan maanta bilaabaynaa waana Een, sida guddoomiyu uri waayey wax yar laakiin waxaan rabnaa inaan aada u bayaanino inaan bayaa inaan caddayno waxaan qofkii haddii qof dhintay waa qofkaasuna una caruur ka tegin ee waalid uu ka tegey ayaan waxaan ula jeednaa waalidkaasi inaan sabargelintii mar labaad aan gacan sabargelina siino ile qofkii caruur ka tegay caruurtiisi baan wax ku tuurnay dhowr jeer laakiin qofaa dhintay qofkaasi dhintayna caruur kama tegin waalidkoo ka tegay ayaan rabnaa mar labaad inaan sabar gelino ujeeddadu intaa waaye markii labadii waalid een, haddii qofka uu dhintay laba waalid oo ka tegay iyo hadduu hal waalid ka- ka tegay qofka dhintay waa hal qof mala fahma qofka dhintay waa hal qof marka had waalidkii laba cunu ka ka tag matalan ka dhimatay labadaas cununa ayna wax ka tegin waa labo waa labo laakiin laba waalid haddii joogto hal ruuxna uu ka baxay hal ruuxaa ka baxay halka ruuxaa ka dhexay macnaha qofkiina waxaa ugu talagalnay sabarsinta toddoba boqol oo doolar qofkii baxay ana lagu xisaabaya soo warkaas ma cadda sabar iyo iman alladin si waa masantiin gudoomiye ay dadka dadka maanta aan sugayno in halkaan wax lagu siiyo waa sideetan iyo to sideetan iyo kow qof waa sideetan iyo kow qof oo laga dhintay ama qoys waaye oo qof uu ka dhintay ayaan sugaynaa hadda dadka joogaay waa ka yaryaa laakiin waxaan rajaynaynaa inay iska daba yimaadaan oo ilaa iyo waqtigaan shaqada dhammaynayno inta ugu dambeyda inay inay soo gaaraan marka waa mahadsantihiin hadda waan bilaabaynaa